dugsiga baradowga qur-aanka kariimka alhuda ee kiyaala xaafada soos ee degmada hilwa ayaa weliba walla ka baray owlaadiyo dadwooweyn ee ka nool xaafadaas walibana maamulka madarasada alhuda uuse sheegay in yoonlahayna dhowlka hadda ka yaala madarasada maamulka madarasada alhuda ayaa weliba uuse bulshada soomaaliyeed ka codsaday in leengada dhuulbanaang oo ka dhow meelio hadda deganyeen maadaama owlaadan haysan gobay walka baradaang ankoreen macalin xasan cabduqafaar oo eh maamulaha madarasada alhuda iyo kuwarbi baahiyoyoon gaban in langada dhuul si walan kasii baran owlaada anigoo ah maamulaha dugsiga oo ku magacaaban madarasatulhuda ku magacaaban magacayguna uu yahay macalin xasan cabdulkafaar ibraahiim uu yahay magacaygu waxaan ummadda soomaaliyeed ee dal iyo dibad joogto ganacsato iyo shaqaysataba leh aan ka codsanaynaa inay sida culammadu sheegeen dhulkaas ay noo iibiyaan insha allahu tacaala anigana waxaan ballan qaadayaa maadaama aan ahay codsiga ninka iskale oo keensaday oo madarasa mataqan dugsiga maamulihiisa macallinkii ka ah waxaan ballan qaadayaa inaan dhulkaasi anamaal adduunyo iyo midna aan laga rabin waqaf lilaahi uu noqonayo adduunyada intaan anugu joogane aan ummadda ummadda soomaaliyeed oo qur-aanka iyo mataqan axaadiidta iyo siirada nabiga iyo intaan ka gaaro aan ku bari doono dhanka kale haanu ku mid ah ulmaawadiinta xaafadda soos ee degmada hilwa yardhaansho bulshada soomaaliyeed ku codsadeen in lagu qiibgaada gadowka boosbinac ee languuriyi doona madarasada alhuda wax allaalo waxaad hormarsataan oo khayr idii ah alla agtiisa bay idiin yaallaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay jeebabkooda u furaan dugsigaas qur-aanka ay ku bixiyaan qur-aankaas sharaftiisa iyo wanaaggiisa ay ka shaqeeyaan intaasaan ka codsanaynaa intaas waxaa dheer masaajidada waa la dhisay faa'iido badanaa laga helay dad badanaa waqfay way ku mahadsan yihiin laakiin masaajidka waxaa taga nin dugsi qur-aan ka baxay
waxaan codsi u soo jeedinayaa shacabweynaha soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibad codsigaygaasna wuxuu ku saabsan yahay maadaama dadaal badan loo galo masaajidda dhismadooda wax badanoo faa'iidaana laga helay waxaan hadda u soo jeesannay oon bilownay in dugsiyada qur-aanka kariimka ah loo helo boosas loo dhiso maadaama inta badan dugsiyada aan ku soo qur-aan barannay ilaa haddeer boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay ku yaallaan waddo dhexdeed iyo meelo qashiqub ah ilaahay qur-aankiisana tashriifkiisa sidaas looga habboon yahay marka waxaan jeclaysannay inaan idiin soo bandhigno codsigeenna ah in booskadda aan dhex taagannahay oo xaafadda ku yaalla aan u iibinno dugsiga qur-aan kariimka ah ee nagana gacan siisaan sida arrintaasi ay noogu suurtoobi lahayd oo la waqfo loogu waqfo qur-aanka barashadiisa waqfigiisaasan uu ahaado ilaa an yarita allaahu alarda waman calayha
booskan meesha ku yaalo ee aad arkaysaan lacagtiisu waa labaatan iyo afar kun oo dollar waana shan iyo toban labaatan waay dhulka cabirkiisu markii aan fikirnay maadaama lacagtay xoogaa yaro culus tahay marka la maqlanaya ay qofka la cuslaanayso inaan tafaariikh ka dhigno oo kale maaragtay aan dhulkii aan ugu talagalnay dhulku saddex boqoloo mitir uu noqonayaa marka intaas maaragtay laisku dhufto mitirkiina waa siddeetan doolar siddeetankaas doolar qofka hadduu bixiyo waxay ka dhigan tahay hal mitir oo maaragtay meeshaan maaragtay qur-aanka lagu baranaayo ee ardayda qur-aanku baranayaan inuu bixiye ka dhigan tahay marka in mitir mitir loo kala qaato oo walaalaha muxsiniinta dal iyo dibad joogo inay ka qayb qaataan maaragtay maalkooda ay maaragtay ku bixiyaan oo qof walba qofkii hal mitir awoodo qofkii laba mitir awoodo qof walba wuxuu awoodo uu maaragtay ku darsado meeshaan qur-aanka lagu baranaayo dhammaanteenna qur-aanka waxaa ku soo wada baranay qaar geed hoostiis ku bartay iyo qaar waddadaas la sheegaya ku bartay ayaan nahay laakiin maanta inaan ilaahay uga shukrino oo aan meeshaas aan ku soo barannay aan bedelno oo maaragtay ku bedelno meel wanaagsan ay la mid noqdaan meelaha qur-aanka lagu baranaayo iskuullada